qof ayaa dhimatay dagaal galankii dambe ee maanta ka dhacay deegaanka koonfurta bari kaga beegan magaalada gaalkacyo inta la xaqiijiyey tobanka qof ee dhimatay ayaa isugu jiray kuwa dagaalamayay iyo kuwa shacbi ah guddoomiyaha gobolka mudug ayaa daljir u sheegay in weerarku galmudug ay soo qaaday markii hore laakiin khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi guddoomiyuhu ma ausa sheegeen dad deegaanka ah oo ku sugan goobta dagaalka uu ka dhacay ayaa daljir u xaqiijiyey in dhanka puntland ay dagaalka ku qabteen askar federaalka ka tirsan haddaba guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xasan khaliif waxaa waraystay jamaal farxaadan
galabta waxaa kadha dagaal baa wuxuu ka dhacay magaalada barigeeda lana xeel bardaale aaggiisaasuu ka dhacay waxaa uuna ka dagaalkaas ka dambeeyey geel geel geela la kala qaaday bu baa sababu ahaa waxaana bilowday galmudug baa bilowday ciidanka galmudug baa bilaabay geel bay soo dhaceen geeli baa la isku qabsaday waa lagu diriray dagaal baa halkaas ka dhacay intaasaana soo gaarsay waxay faahfaahinana weri weeye oo si baan kasoo sheegana haddii alla guddoomiya dagaalka waxaa laleeyaha laba gelin labadi gelin oo maanta wuu dhaca gelinka hore iyo gelinka dambeba gelinkii hore ma dhicin laakiin sagaalkii saac meelahaasuu dhacay sidaan warka ku helnay galabta goor maqribadiina waa waa mar labaad buu dhacay dagaalkaas sidaasuu u dhacay niman geel soo qaaday bay ahaayeen iyagana geel baa laga dhacay geel horena waa ku maqnaayeen arrintaas waxay ka timid geelo la kala qaadqaaday bay ka timid haddana waxaa bilaabay galmudug baa bilowday marka anigu waxaan ugu baaqaynaa labada dhinacba in la joojiyo colaadaas dagaalka in la joojiyo khasaare khasaarihii dhacay inaan khasaaro dambe lagu darin in maaragtay meel walba farxiin loo diro la joojiyo bari markii waagu baryana in qof walba cagihiisa ku tago in maamuladu cagahooda ku tagaan iyo odayaasha iyo culimaduba in la joojiyo dagaalka dagaal waynu soo waynu ogeyn faa'iido male wiil kuma dhisho wiil kuma kuma dhasho waa ku dhintaa baa la yidhi kuma baahni waa in la joojiyaa dagaalka ilaa hadda inta ad ogtihiin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac kuma kama sheekayn karo waxa anigu waxba kama sheegi karo dhimashadii dhaawac labada dhanba waa jiraan baa la yidhi laakiin waxa qeyb oo haddaan kuu sheegi karaa anigu ma jiro waxaa la leeyahay dagaalka baabuurta tiknikadaa ka qayb gasho dagaalka loo adeegsado arrintaa ma jirtaa intaad maqashay waa maqlay arrintaas waa maqlay arrintaas intaas kor dhagtayda waa kusoo dhacday laakiin xaqiiqdeeda maayo hadda goobihii lagu dagaalamay xaaladooda imika waa sidee haddi meel dagaal ka dhacay waa sida ninkii yaqaan baa yaqaan meel dagaal ka dhacay wax khayra khayr kama muuqdo kulli meel dagaal ka dhacay guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamuud khaliif oo jamaal farxaadan u warramaya ayuu kaasi ahaa
umiyuhuna ku nool yahaye in la dhowrawa jib ay tahaye umiyuhuna ku nool yahaye in la dhowrawa jib ay tahaye umiyuhuna ku nool yahaye in la dhowrawa jib ay tahaye sidaan waan wadaa ogsoonnahaye maxaanu ilaa liwaynaye sidaan waan wadaa ogsoonnahaye محان إله